waxaad ii war bixisaa maanta siday wax uga dhaceen degmada xeraale ee gobolka galguduud waa mahadsantaa walaaw xeraal maanta waxaa ka dhacay qarax miino oo hal qof uu ku dhintay saddex naag ku dhaawacantay waa waa dhibaatada ka jirta kulli deegaanada siday ugu badan yihiin xuduudda ku taalla marka dhibkaasaa ka dhacay walaaw
maxay hayeen waxa qarxay
waxa qarxa inagu hadda ma cadayn karno laakiin de waa kulley waa qarax weyn oo oo kulley miino dhulka ku aasnayd iyo qarax ku aasna shay kulley dhulka ay kasoo bixiyeen bay ahayd caruurtu marka kulley waa gargaraaceen iyo hadda iyadoo dhulkii sidii u taalo korka waxooga dhifteena ma kala aasaan marka sidaasay kulley ku qaraxday waa tahay marka qaabkee wax u dhaceen caruurtu miyaa gargaraacay mise miinadu waa iska qaraxday
maya de kulley iskama qarxin sida kulley aan malaynayna laakiin kulley waxunbay ku sameeyeen way arkeen markay arkeenna de kulley waa waxabay kulley ku sameeyeen way qaraaceen sidaasna de kulley way ku qaraxdeen marka waana waxda iska dhacada seen beri waxa weya dhibaatadaas aad u fara badan tahay hadda meesha la yidhahdo qabad waad maqlayseen oo maalin saas kale uga kacday halkan bishii bishii ka horeysoo kale waa ka kacday waa wax iska socdo maaragtay dhibaato fara badan wadan ku hay maxaa khasaaraha marka oo halkaasi ka dhashay
khasaarada ilaa hal qof baa ku dhintay wiil baa dhintay adigu daadiisu ilaa loo aqoon sana jir meelahaas ay tahay saddexna waa dhaawac kolley mid aada u daran yahay labana ay raaxaad
waa gartay gurmad ceenkaa loo sameeyey marka markii musiibadaas ay dhacday dadka deegaanka iyo maamulka degmada maxaa gurmado ay sameeyeen
dadka deegaanka waxa la harayaanba ma jirto sidaad og tahayna waxaan waaba wax khatar ahoo dee waxa weeye qofka uun hadda dhaawacmay qofka dhintan alla naxariisto qofka maaragtay dhaawacmayna waa kulli wixii loo qaban karo unbaa loo qabtay wax kaloo hadda laga qaban karo waxaan wadanka dhaafsanina ma jirto intaa dhaafaysan
maamulka magaalada ka jira iyagu maxay arrimahan ka qabteen oo sida in baaritaano lagu sameeyo meelaha miinooyinka oo kale in la qarxiyo oo kale si dadku ay uga badbaadaan maxaa arrintaas ay ka qabteen
walaa maamulku dee wax weyn oo ay ka qaban karaan ma jirto wax awoodooda ka ballaaran weeye waxa weye waxaan sidaad og tahay miino dhulka ku aasan baa jirta oo dagaaladii etoobiya iyo soomaaliya la aasay degmadana sidaad og tahay xuduudda ku taalla soomaaliya etoobiya ka dhacayay waxyaabo badan oo haraawa ay reebeen baa jirta oo maaragtay waddanka daadsan marka dee shaygii markii loo yimaado xirfad buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay qorshe dad maaragtay u tababaran oo arrintaas maaragtay samayn karaa ma ma ma joogaan marka dee say inta la ururiyo meel la dhigo dab lagu shida wuu jiraa laakiin dee khatartaas lama bareeri karo shayga intaad gacanta kusoo qaato meel dhigto waxa weeyaan waa dhib wey weyn marka waxa wax laga qaban karaa dee waa iska yari waa tahay dadka deegaanka maadaama aad tihiin maxaa ka codsanaysaan hay-adahan sida hay-adda miinada miina baarista u qaabilsan qaramada midoobay iyo hay-adaha kale maxaad baaqo iyo dowladda soomaaliya maxaad baaqo u jeedinaysaan arrintaas horta kolley in badan waan ku celcelinay waxa weye cid kastoo wax ka qaban karta ama hay-adaha caalamiga kuwa maxalliga intaba ha noqoto waxaan aada uga codsanaynaa oan ku celcelinaynaa cod yar aan ku leenahay arrintaas indho gaara in loo yeesho waxa weeyaan dhibaato fara badan baa ka dhacday degmadaas iyo aageeda oo arrintaas ku saabsan hay-adaha khaasatan ku shuquulle kuwo badan oo kamida waan gaarsiinay arrintan xitaa maantaba iyo maalmihii ka horreeyeyba oo waan u dirnay qorshahaas waxaan aada uga codsanaynaa arrintaas si degdega in wax looga qabto dowladda dhexe sidoo kaleeto waxaan ka codsanaynaa arrintan in si wanaagsan wax looga qabto oo laga jawaabo ugu baaqaynaa inuu arrintaas maaragtay si weyn ugu ugu maaragtay jeysanaado wax looga qabto